hay-adda dhawrista tayada maamulka somalilan ayaa magaalada berbere waxa ay ku gubtay boqol iyo konton kaartoon oo ah agab caafimaad kuwaasoo wakhtigoodii dhacay agabkan caafimaad ee la gubay ayaa laga soo qabtay dekedda magaalada berbera iyada oo la doonayay in loo gudbiyo goobaha caafimaadka ee magaaladaasi isku duwaha hay-adda dhawrista tayada ee gobolka saaxil taysiir cawil ayaa ka warbixiyey qalabka caafimaad ee ay gubeen
boqol iyo konton kartoon oo ah qalab caafimaad oo kala duwan oo ay ka mid yihiin glofis facemas sringes katitars waxyaabahaas oo ah qalab caafimaad oo dhacay oo gasbayra ayaynu maanta bartan ku gubaynaa maanta la hadli mayno ganacsatada waxaan doonayaa inaan hal fariin u diro qurba joogta qurba joogta inuu ilaahay qarar siiyaa dee kolley wax hagaajiya unbay isleeyihiin waa markii labaad ee laba bilood gudahood kiiskanoo kale uu nagu soo noqdo qurba joogteenni waxay samaynayaan waxay tegayaan iskuulladii ama goobihii caafimaadka ee wadammada ay joogeen ee yurub ama carbaha ama amerika waxay ka soo qaadanayaan waxyaabihii ay ka baxeen goobahaas imminka halkan waxa yaalla qalab caafimaad oo kala duwan oo dee dad doonarisa ama dhakhaatiir qalab ay ka baxeen laga soo qaatay qalabkaas qaar ka mid waxay dhaceen laba kun iyo shan iyo toban waa toban sano ka hor yacnii wax walba inay soo qaataan waxaan uga digaynaa inay kolleyba way dadaalayaan wuxuunbay soo qaadayeen kharash baa ka baxaya iminka alaabadan waxa laga soo qaaday waddanka canada waa dareemi karaysaan masaafada intaa leg koska ku baxay inay waxyaabaha ay soo qaateen weliba dhacay oo aan bulshadiina khatar u keenaya ayagina ay khasaare un maanta ka faa'iideen qurba joogta mar kasta waan uga diginaa bal waxyaabaha inay breshiman verification sameeyaan waxay soo qaadanayaan mar haddii kulleyba uu kharash ga baxaya iyagu waxtaran unbay isleeyihin waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha hay-adda dhowrista tayada ee gobolka saaxil khaasatan kuwa dekedda magaalada berbera oo mar kasta iyagu diyaar u ah mar kasta diyaar u inay bulshadooda ka ilaaliyaan waxyaabo kastoo khatar ku keenaya mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxda hay-adda dhowrista tayada ee cusub oo nagu hogaaminaya mar kasta dadaalkaanu wadno muddadii ay joogeenna noo muujiyey gariibstaagga taageeraad weyn aad iyo aad ayaanu iyagana mahad u celinaa sidoo kale waxaan u mahad celinaa dowladda hoose ee degmada berbera oo iyadu mar kasta garabka iyaga taagan mar kasta noo fududaysa qaab kasta oo aan waxu gubayn hay-adda dhowrista tayada ee somalilan ayaa ku howlan sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka dadweynaha ku nool maamulkaasi iyada oo bilowday olole lagula soconayo dawooyinka ay bixinayaan xarumaha caafimaadka